bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal su dhowaada dhegeystayaal warka reediyo wardheer oo dhan
hay-adda caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay new york human rights watch ayaa maanta oo talaadahay waxay soo saartay warbixin ay ku talinayso in ilaalo loo yeelo garsuurayaasha maxkamadaha iyo qareennada soomaaliyeed ee safka hore kaga jira dib u habeynta la rabo in lagu sameeyo nidaamka garsoorka dalka si loo badbaadiyo noloshooda tala soo jeedinta human rights watch waxay imaanaysaa kadib weeraradii xaddii ka dhacay muqdisho ee kooxda shabaab ay ku qaaday dhismaha xarunta garsoorka dalka iyo kulanyo gaadiid oo ay saarnaayeen samafalayaal u dhashay dalka turkiga human rights watch ayaa weeraradaas oo ay ku dhinteen in ka badan soddon qof ku tilmaamtay dembi dagaal waxaana dadaalka socda soomaaliya ee dibuhabeynta garsoorka ay ku tilmaantay inuu yahay mid muhiim ah islamar ahaantaasina loo baahan yahay in la taageero ku-xigeenka agaasimaha human rights watch ee africa lesley lefcow ayaa war ay soo saartay sidoo kale ku baaqday in loo baahan yahay xaqiijinta in garsoorayaasha maxkamadeed iyo qareennada ay helaan ilaalo si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo hay-adaha ma aanay shaacin cidda ay tahay inay ilaalada bixiso hase yeeshee dowladda soomaaliya lafteeda ayaa dhinaca ammaanka waxay si weyn ugu tiirsan tahay ciidanka midooda afrika ee amisom madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa cambaareeyey qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada boston ee maraykanka oo ay ku dhinteen saddex qof kuna dhaawacmeen tiro boqol iyo afartan kor u dhaafaya qaraxyada ayaa ka dhacay goob uu ka socday tartanka orodka marathonka oo ay ku sugnaayeen dad badan oo isugu jiray daawadayaal iyo orodyahano madaxweyne xasan ayaa tacsi u diray qoyska iyo saaxiibada dadka ku waxyeeloobay qaraxyadaas madaxweynaha ayaa falfulaynimo oo argixisnimoa ku tilmaamay qaraxyadaas isagoo sheegay in lala beegsaday orodyahano aan waxba galabsan iyo taageerayaashoodu ay carruuray ku jiraan waxa uu sheegay in laga guulaysan doono kooxaha argagixisada ee rabshadaha u adeegsada sidii ay ujeedkooda u gaari lahaayeen dadka ku dhintay qaraxyada waxaa ku jira wiil siddeed jira sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka toddobiyo toban ka mid ah kuwa dhaawacmay ayaa laga dayrinayaa xaaladooda sidoo kale waxaa jira qaar ka mid ah dhaawacyada oo xubno ka mid a jirkoodu ay gogo-een ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane cabdifaarax shirdoon saacid ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay sii wada doonto dagaalka kadhanka ee al-shabaab waxauu sidoo kale sheegay in ay dowladda soomaaliya ku dadaali doonto xaqiijinta ammaanka guud ahaanba dalka soomaaliya culimadiin soomaaliyeed ayaa sidoo kale sheegay inay kooxda shabaab weeraradii ku qaadeen xarunta garsoorka dalka soomaaliya ay muujinayso cadaawada ay ummaddu hayaan sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid a culimmadaas ayaa idaacadda afka dowladda ku hadashay reer muqdisho waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ummaddu ay iska kaashadaan sidii looga hortagi lahaa al-shabaab warbixintan muqdisho waxaa ka soo diray waryahayaga maxamed nuur amiin ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid oo shir jaraad ku qabtay gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in wax laga qaban doono xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in la sugi doono ammaanka magaalada muqdisho iyo guud ahaan goobaha ay dadka isugu yimaadaan wuxuuna sidoo kale sheegay in ay ka hortegi doonaan goobaha falalka laga soo abaabulayana shaqo adag ay ka qaban doonaan ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkan sheegay ka gadaal markii uu maalintii shalay ahaa booqasho ku tegey maxkamadda gobolka banaadir oo dhibaatooyin aad u xoogan ay ka dhaceen maalintii axadda ahayd kagadaal markii koox ka tirsan maleeshiyada al-shabaab weerar qorshaysan ay ku soo qaaday halkaasi iyo sidoo kale isbitaalada ay ku jiraan dadkii ku dhaawacmay falkaasi ilaahay ciidankiisa qorshaynayna haddana meel adag ay noo marayso oo sarraysa in aynu xaqiijinno in aan sugno ammaanka dadkayaga meel ay joogaan sidoo kale in aynu ku dadaalno xarumaha dadka qarxiya iyo dadka wakiilka u ah ee argagixisada caalamka in aynu meelahooda ugu tagno ilaahay idankiisa waxaa noo suurageli doonta inaanu dhawaan gaarno meelaha ka fogfog xabar oo ama ay qorshaha ku samaystaan ama ay ka soo duulaan tagaan ama xabar dhexdiisa meelaha ay kaga bugtaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cabdifaarax shirdoon saacid ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in argagixisada caalamiga aysan lahayn wax xuduud ah loona baahan yahay in ka hortag la sameeyo ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in gacan ay ka siiyaan ciidamada ammaanka si loo sugi lahaa ammaanka waxa uuna sheegay falalka argagixisada inay ka hortag leeyihiin balse wax ka qabasho aysan lahayn mar haddii ay dhacaan argagixisada caalamku dhibna male khatartooduna waxay leedahay kororsan ee wax ka qabashadada male taas waa midda aan maaragtay horena noogu xumay haddii aanaan sidaas u diyaarsanayna ee dii shalay waxaan dadka ka codsanaya wax ka xun baanu maalin walba ka hortagnaa ee waxaanu samaynay qorshe ballaaran oo wacyigelin iyo is-abaabul bale ilaahay idankiisna waxaan rajaynaynaa inay noo shaqayn doonto waxqabad buuxa oo laysku hallayn karana aynu la imaan doono tabciin waxaana ummadda soomaaliyeed dhammaanteed ugu soo jeedinaynaa ka gees ka gees inay gacmaha isqabsadaan argagixisada xabad keliya iyo adkeyn koo bile ummadda dadaalkeeda iyo wacyigeedaba waa loo baahan yahay aynu gacmaha isqabsano si aynu uga hortagno ee argagixisada iyo dadka sida maalaa-yacniga ah dhiigga dadkeena qaaliga ah inay ee, daadiyaan isku isugu diyaariyey wadajir waxaan ahayna loogama hortegi karo dhanka kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dalka dibaddiisa loo qaadi doono dadkii maalintii axaddaha ku dhaawacmay dhibaatadii ka dhacday maxkamadda gobolka banaadir waxa uuna sheegay toddoba qof oo dadkaasi ka mid a inay heli doonaan gargaar dhanka dibadda ah oo ay iskaashina kala samay doonaan dalalka dibadda dhanka kale afhayeenka culamaa udiinka soomaaliyeed sheekh nuur baaruud gurxan ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si dhaba loola dagaalamo maleeshiyaadka al-shabaab ee falalka argagixisanimo ka wada gudaha dalka soomaaliya sheekha ayaa waxa uu sheegay in si dhaba loogu baahan yahay in loo xoojiyo laamaha muqaadaraadka dowladda soomaaliya si dhab ahna ay ula dagaalamaan maleeshiyaadkan muddooyinkii ugu dambeeyey keeni taatakooyinka cusub waxa uuna sheegay in loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed in hal meel ay kusoo wada jeestaan qaabkii loo dabarjari lahaa waxa uuna sheegay sheikhu in loo baahan yahay in la ogaado guryaha ay ku nool yihiin raggaasi iyo qaabka ay u dhaqmaan waxa uuna ku eedeeyey shacabka soomaaliyeed qaar ka mid a inay qaab qabiil u difaacaan maleeshiyaadkan al-shabaab ee dhibaatada ka wada gudaha dalka soomaaliya dagaalka shabaab hadda wuxuu u baahan yahay dhinaca mukhaabaraadka in la xo- la xoojiyo magaalada xamar waa caasimadii masalan in la ogaado laysku dayo oo la isku howlo guryaha ay ku nool yihiin nimanka qaabka ay u dhaqmanayaan maalinba hadda taactiig cusub bay la soo bixin midda kale bal horta jaanibkaasi guryahan dadka ku nool nimanka qof qof in loo dabagalo guri walba dadka ku nool in la ogaado arrintaa waxaan islahay qayb weyn bay ka qaadan waxaa kale oo ii muuqata waa meelaha waaweyn oo muhimka ee la waardiyeynayo waardigan hadda iridda un la joojinaya waa dadku qarxinayaan marka dhowr difaac in la sameeyo waardi hore mid dambe mid dhexe oo haddii ka hore ay soo la isku qarxiyaan kuwa dambe ay joojiyaan oo la qabo waardigana in qaabkaa loo sameeyo way ila tahay waxaa kaloo ila tahay kaamarooyin in la sameeyo meelahan oo waaweyn ee muhimka ah hoteelada waaweyn xafiisyada waaweyn oo dadku ku badan yahay ama muhimka ah in kaamarooyin lagu xidhana waan ku talin lahaa sababtoo ah nimankani xanuunka shacbiga soomaaliyeed baa iyaga faraxooda ah way isugu hambalyeynayaan waxay leeyihiin waa mubaarak guul baa dhacday marka nin saa u fakeraya asxaab kuma samaynayo waan hubaa dad badan sooma ee bahalka shabaab inay qabyaalad guryaha ugu haystaan waa wiilkaygii haddii la xidho waxay leeyihiin weligiiba xumaan ma samayn anaaba og waa wiilkaygii berina isaguu dili isaga saale aabahood bay dileen marka war ilaahay ka cabsada war wiilkaa shabaabka ee leedahay qabyaalada aad u difaaci muslimka uu layn oo dhan wallaahi dembigiisa adaa mas-uulka aakharo sababtoo markii la qaban lahaa ee ummadda laga qaban lahaa adaa dhabarka ku haysta haddii la xidha adaa lacag la daba socda sheikha ayaa sidoo kale baaq waxa uu u diray maleeshiyaadka weli ka tirsan al-shabaab wuxuuna ku booriyey dhallinyarada inay isaga soo laabtaan ayna ka toobad keenaan falalkaasi ee argagixisnimo waxa uu sidoo kale ugu digay maleeshiyaadkan weli kusii harsan al-shabaab inay dadka soomaaliyeed ku sheegaan murtad waxa uuna sheegay inaysan cilmigeeda lahayn arrintaasi dad badan oo dhallinyaro ah waxaa jira maskaxda laga khalday dhallinyaradaas waxaan leeyahay walaalayaalow adduunkiinna iyo aakhiradiinniba waa halis bay ku jirtaa inaad isqarqarxisaan aakharana cadaabka aad ku dhex qarqarxdaan wax danoo idinku jirta male cilmigeeda ma lihidin soomaali waa murtad inaad dhahdaan aqoonteedii ma lihidin marka waan rabaa aqoonteedii inaydaan lahayn marka maxaad isu lugoynaysaan oo aakhara cadaab aad u kasbanaysaan nimankaa iskaga soo taga wallaahi aakhiradiinni iyo adduunkiinniba way ku dheeleen maskaxdana way idinka wasaqeeyeen dhiig afar iyo labaatanka saac daadan oo muslin ah in janno lagu galo hayhaata weeye waad ma go'santihiin nimankaa iskaga soo taga lafihinnana ha cadaabina shabaab waa la yaqaanaa iyo afkaartan waa la yaqaanaa waxa ay tahay jannana ku geli maysaan muslin saxana ma tihidin waa waan hubaa war ilaahay u toobad keena shabaab waxay rabaan si gaara in loola dhaqmo yacni ayaan dhaweyto waxyaalihii maxkamadaha iyo iyo xabs xabsiga ka dhacayay wax la dhagaysan kara mayna ahayn in inta la xidho dad badan oo kuna la dhexgeeyo oo ay maskaxda ka khaldaan in ay la yaraan shan sanaa lagu xukumay uun xabsigii intuu dad ku abuuro haddana iska soo baxo ama in lasii daayaba waxyaalo badan baa dhacay dowladda waxaa laga rabaa waxa inay dib u saxdo nimankaas xukunkooda in laga dhigo xukun gaara nimankani waa dhibka ay hayaan waa khayaamo qaran ummaddii soomaaliyeed bay dabar goynayaan marka waxay rabaan sharciyo gaara iyo si gaara in loola tacaamulo ayay rabaan nimankan xukunkooda ilaahay baa qur-aanka ku sheegay إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف aayaddaas dadka ay sheegaysa waa ayaga marka in la dilayo sharciga ilaahay waa saas u caddeeyey in la dilayo wax muran oo ka taagan malaha dembigooda kiiskooda waa dil afhayeenka ayaa ugu dambayntii waxaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyaba in hal meel looga soo wada jeesto al-shabaab loona midoobo ciddii dhaqaalo ku bixi karta iyo ciddii xoog ku bixi karta intaba soomaali meel kastoo ay joogtana loo baahan yahay in ay u wada midoobaan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadkan al-shabaab ee muddooyinkii ugu dambeeyey dhibaatooyinka ka waday gudaha dalka soomaaliya waxa uu shiiqa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in naf iyo dhaqaalaba ay ku bixiyaan sidii looga ciribtiri lahaa dalka soomaaliya maleeshiyaadkan al-shabaab oo uu ku eedeeyey in dana gaara ay ka leeyihiin dalka soomaaliya fariintaydu waxay tahay shabaab ha loo midoobo shacab iyo dowlo shanta qaaradood soomaalida joogta nin walba qowl iyo ficil dhaqaale hadday noqon lahayd taageero hadday noqon lahayd gobollada ha loo midoobo anigu waxaan hubaa haddii dagaalka shabaab lagula jiro dagaal qabiil oo ahaan lahaa waa hore inuu dhammaan lahaa naf iyo maalba dadku inay quudhi lahaayeen laakiin mar hadduuna qabiil ahayn waxaad moodaa waxaan khusaynin oo kale inuu yahay shacbiga soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa dhibkan dhibanayaashu waa idinka dhibka inta badan wuxuu ku dhacayo waa idinka marka waxaan haddaydaan dawladdii gacan siinin oon shacab iyo dawlaba la iskaashanin iyo culumo iyo kulli soomaali oo dhan haddayna arrintaa u midoobin arrintani waa inagu daba dheeraanaysaa marka ha loo midoobo qof maal bixiya qof caqli bixiya qof diin sheega qof qoriga qaada soomaali arrintaa ha u midoobdo shabaabna meeshii lagu arko waxaa weeye waa in gacanta lagu dhigo in la badbaadiya maaha guryaha kuwa ku haysta ha sheegeen ha soo sheegeen ilaahay ha ugu dhowaadeen sidaasaa lagu guulaysan karaa shacbiga soomaaliyeed waxaan leeyahay midnimo hadalka afhayeenka culamaa udiinka soomaaliyeed ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo maalintii axadda ahayd dhibaatooyin aad u xoogan ay ka dhalatay weerar qorshaysan oo maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen gudaha maxkamadda gobolka banaadir halkaasoo muddo saacadda ay gacan ku haynteeda la wareegeen maxamed nuur wardhe redio muqdisho maxamed nuur wardhe redio muqdisho ciidamada amniga degmada luuq ayaa xalay howlgal ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmada waxa ay kusoo qabteen dhallinyaro gaaraysa lix oo lagu tuhmayey inay shabaab gacansaar la leeyihiin taliyaha amniga luuq diyaad cabdikaliil ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga degmadaasi howlgalka ay sameeyeen kadib markii ay ka war heleen in dad doonaya inay dhibaato ka sameeyaan gudaha degmada ay gudaha magaaladaasi soo galeen diyaad ayaa inta ku daray in lixda qof ee la qabtay baaritaano dheeraada lagu sameyn doono
warkii waad ka dhegeysanayseen redio wardheer akhyaarta qiimaha qadarinta inaga mudan waa naga intaa